أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey xero ciidan oo maleeshaadka murtadiinta ay ku lahaayeen aduleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda silibiyadda maraykanka ayaa soo bandhigtay qaybo ka mid ah khasaaraha baaxadda leh ee ciidamada kufaarta afrikaanta ka soo gaaray dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamul goboleedka gaaliraaca ah ee somalilan ayaa xabsiga dhigay hooyo iyo qoyskeeda kadib markii dahab ay lahaayeen ay ka dhaceen dad caddaan ah oo ka mid ah shisheeyaha ku sugan magaalada hargeysa howlgal qorshaysan oo khasaari lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamuu ee ay xoogga ku haysato kenya kulan lagu soo gebagabaynayey kormeer culimmadu ay ku soo mareen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan bulshada ku dhaqan deegaanada wabxo iyo diri ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaanadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii jiriguna ay tahay afarta bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey xero ciidan oo maleeshaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka degmada warshiq ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba wararkii ugu dambeeyey ee umuurahaasi waxaanu ka waraysanay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka Een, ciidamada mujaahidiintu waxay barqanimadii maanta weerar cagmarina ku qaadeen xero maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellada dhexe Een, xeradani waxaa deganaa een, urur ka tirsan maleeshiyaadka ridada ee isugu yeera gorgor ee turkiga uu tababaray halkaasi ayay xero ku lahaayeen oo ay muddo ku sugnaayeen ciidanka mujaahidiinta ayaa allah fadligiisa weerar cagmarina ku qaaday barqanimadii maanta xeradaasi iyagoo dhowr jiha ka soo galay dagaal kooban kadib ciidamada mujaahidiinta waxaa u suurta gashay inay la wareegaan xeradii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku sugnaayeen ee dhacda duleedka degmada warshiiq xeradani waxay qiyaastii shan iyo toban kilomitir u jirtaa degmada warshiiq xaaladeeduna hadda waa mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaana ku sugan maleeshiyaadkii murtadiinta maleeshiyaadkii murtadiinta dagaalkaasi ayaa lagu jebiyey oo hadda ciidanka mujaahidiinta ayaa ku sugan saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in uu jiro khasaaro xoogan oo cadowga gaaray balse tirada hordhaca ah ee hadda ay hayaan ay tahay dhimashada sideed askari oo murtadiin ah oo dagaalkaasi lagu dilay iyo afar kale oo lagu dhaawacay sidoo kale waxaa xusid mudan in dagaalkaasi lagu gubay gaari nooca b g-ga ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo xerada dhex yaalay oo ciidanka mujaahidiinta ay halkaa ku gubeen waxaa sidoo kale jirta in hub iyo saanad ciidan iyo khanaa'im kala duwan oo agab milatari u badan inay ciidanka mujaahidiinta kusoo furteen dagaalkii maanta ka dhacay duleedka degmada warsheeq xaaladda goobtii dagaalku maanta ka dhacay ayaa iminka ah mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaana si buuxda gacanta ugu haya waxaana howlgalkan uu imaanayaa xili maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay howlgallo ballaaran ka wadeen duleedka degmada warshiiq oo deegaano dhowr ah ay hore ula wareegeen taasi oo rucbi iyo cabsi ku riday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada warshiiq iyo deegaanada hoos yimaada wixii soo kordha insha allahu tacaala dib ayaan kasoo gudbin doonaa mahadsanid ismaaciil dowladda silibiyadda maraykanka ayaa soo bandhigtay qaybo ka mid ah khasaaraha baaxadda leh ee ciidamada kufaarta afrikaanta ka soo gaaray dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabduqaadir maxamed rabaani golaha ammaanka ee ururgaaleedka gaalada qaramada midoobay ayaa go'aamiyey in albaabada loo soo laabo xafiiskoodii ay ku lahaayeen dalka soomaaliya kadib kulan ay saacadihii lasoo dhaafay ku yeesheen xaruntooda magaalada new york ee cariga maraykanka xafiiskan un-ka ah oo hormuud ka ahaa duulaanka salibiga ah ee muddada badan ka socday soomaaliya ayuu golahu isku raacay in si dhammaystiran loo soo afjaro kow iyo soddonka oktoobar ka lana joojiyo dhammaan howlihii qaramada midoobay ee soomaaliya sidoo kale golaha ammaanka ee urur gaaleedka qaramada midoobay waxa ay dib u cusboonaysiiyeen howlgalka macatab kudirirka ah ee caloosha ushaqaystayaasha owsom ay ka wadaan soomaaliya iyagoo ugu daray muddo hal sano ah oo ku eg dhammaadka intii fadhigani uu socday dowladda maraykanka ayaa soo bandhigtay tirakoob aan fariir ku riday kufaartii madashaas isugu timid kaas oo muujinayay qeybo ka mid ah khasaaraha baaxadda leh ee siddeed iyo tobankii sane lasoo dhaafay ciidanka midooda afrika kasoo gaaray duulaanka soomaaliya jeffrey batos oo ah wakiilka maraykanka u qaabilsan maamulka iyo dib u habeynta qaramada midoobay ayaa goobtaas kaga dhawaaqay in siddeed kun oo askari oo ka tirsanaa ciidamada afrikaantu ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaalka ka socda soomaaliya ee ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab mas-uulkan u hadleeyay dowladda maraykanka waxa uu muujiyey fuuqbaxa militari iyo midka dhaqaale ee guud ahaan kufaarta ay kala kulmeen duulaanka soomaaliya isagoo sheegay in la joogo waqtigii ridada soomaaliya ay tunka u ridan lahayd mas-uuliyadda amnigooda waxa uu gaalkan isagoo arrinkan ka hadlaya uu yidhi mas-uuliyadda la dagaalanka al-shabaab waa in ay u wareegto kuwa ay arrintu sida tooska ah u khusayso oo uu ka wado kooxaha dabadhilifyada ee ridada soomaaliya waxaa kale ee uu carabaabay in balaayiin doolar ay dowladda maraykanku ku bixisay sugidda amniga kooxda ridada soomaaliya isaga oo muujiyey in lacagtaasi ay gebi ahaanba khasaartay maadaama uu sheegay in xaalka riddadu uu weli sidiisii yahay oo haba yaraatee wax iska beddelay aanu jirin hadalkaas waa ballanqaad hore oo mu'miniinta allah uu ku yidhi fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasratan huma yuqlabuun waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun saliibigani waxa uu si cad u dalbaday in howlgalka awsom loo sameeyo khariidad lagu kalsoonaan karo oo si buuxda loogu soo afjarayo taas oo falanqeeyayaashu ku tilmaameen fariin cad oo uu maraykanku muujiyey dalabkiisa ah soo gabagabaynta duulaanka qaatay tobannaanka sano dowladda maraykanku waxa ay sheegtay in bilaha soo socda ay qaadan doonaan go-aan adag oo ay hoos ugu dhigayaan taageerada ridada soomaaliya iyo howlgalka awsom islamarkaana ay dardargelin ku sameyn doonaan sidii kooxaha riddadu ay ula wareegi lahaayeen amnigooda mahadsanid rabbaani maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa xabsiga dhigay hooyo iyo qoyskeeda oo dahab ay lahaayeen ka dhaceen dad caddaan ah oo ka mid ah shisheeyaha ku sugan magaalada hargeysa tafaasiisha warkan waxaa eegaya cabdiqaani maxmed
maleeshiyaadka maamul goboleedka gaala raac ah ee isku magacaabay somalilan ayaa xabsiga dhigay qoys masaakiin ah oo si xoog ah dahab ay kaga dhaceen dad caddaan ah oo ka mid ah shisheeyaha ku sugan magaalada hargeysa qoyska uu xabsiga dhigay maamulka somalilan ayaa ah qoys dhibana ah oo si xoog ah looga dhacay dahab lagu qiimeeyey afartan iyo labo kun oo doolarka maraykanka ah waxaana qoyska xabsiga la dhigay ka mid ah waayeelooh iyo canug yar oo da-diisu tahay laba sano hooyada laga dhacay dahabka ayaa ka warbixisay dhaca loo geystay iyo dhibaatada ay kala kulantay maamul goboleedka gaala raac ah ee somalilan ayaan maamadii dahabka ayaanahay waxaa igu dhacay khalad fara badan baa ayaan tirsanaya khaladkaasi wuxuu yahay maalintii ugu horreysay waxaa waxaa ila hadlayay wasiirka duulistiiyo hawada waxaa ila hadlayay cabdidheere oo ah gaashaandhiga taliyaha gaashaandhiga taliyaha bilayska ah iyo madax kale oo fara badan okay waxay igu yidhaahdeen markaanu baadhnay dahabkii iyo bahladii gaadhigii ay la socdeen bangiyadoodii guryahay seexanayeen markay aanu baadhnay waxay yidhaahdeen waxba kuuma hayno okay waxaan ku idhi maxaydun ii hayn eedo warqad keliyaa ii diideen iyadoy taa tahay aniga waxa keliya ee aan ku qancaya in aa i tustaan kamaradihii erboodka kuwaygan anaa keenay oo waa kuwii gaalada aan ka qabannay ee kamaradaydu duubtay haddaba kuwii erboodka aan qanci oon lacagtaydii ka qanci eh oo aan dahabkaygii ka qanci eh itusa kamaradaha erboodka wax la waayay bay noqotay oo la itusi waayey haddaba waxaan go-aan ku gaadhay inaan miidyihii u yeedho ayuunbaa gaala iga een, soomaalidii een, askartii inta iga wareegeen oo laba baabuur oo askara lasoo kaxaystay waa caburin aniga la caburinayo ayuunba inta laba gaadhi lasoo kaxaysto askara waxaan sitaa anigu een, boodh cadaalada cadaaladda aan leeyahay cadaalad baan doonayaa waxaan doonayaa waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo maalinkan maanta xuquuqdeedii doonaysa waan waxaan doonayaa inaan ummadda u bandhigo dabadeed ta laba een, laba gaadhi oo askarunbaa iga wareegtay ilaa nuunadayda yar ee dhalatay nuunadaa yar waxa weeyaaneen waa lay qabtay waxaana lagu xidhay reerkaygii oo dhan tira ahaan waxa weeyaan siddeed qof oo nuunadii ugu yarayd ee dhalatay ay ku jirto macalilmaha yar waa la xidhay nuunadaa yar waa la xidhay waxaana la soo daayay xalayto nis dambe maamulada gaaloraacyadaha ee kufaarta ka dhisatay dalka soomaaliya ayaa ku tartamaya dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada ay ka arrimiyaan howlgal qorshaysan oo khasaar lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamu ee xoogga ay ku haysato kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadii lasoo dhaafay kamiin u dhigay askar kufaarta kenya ka mid ah oo lug ah kuna socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada maangaay iyo ijaara waxaa jira khasaar bakti iyo dhaawac ah oo kufaarta kenya kamiinkaasi lagu gaarsiiyey kamiinka kadib waxaa goobta soo cagadhigatay diyaarad helikobtar ah oo ka daabushay halkaasi bakhtiyada iyo dhaawacyada saliibiyiinta kulan lagu soo gebagabeynayey kormeer culimmadu ay ku soo mareen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacay degmada jilb ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe warbixinta warkan waxaa haya cismaan axmed uubow dhowaan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa lagu qabtay kulan u dhexeeyey culimada wilaayaadka islaamiga ah iyo maktabka guud ee dacwada kaasoo ujeedkiisu ahaa isxog wareysi kadib markii culimada wilaayaadka islaamigu ay soo mareen in badan oo ka mid ah gobolada dalka halkaas oo ay dadka muslimiinta ku gaarsinayeen dacwada diinta islaamka gabagabada kulanka oo ay goobjoog ka ahayeen qaar badan oo ka mid ah culimada sidoo kalena ay joogeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa maktabka dacwada guud ee xarakada ayaa culimadii ka hadashay kulanka waxa ay sheegeen in meelihii ay soo mareen ay ka fuliyeen howlo dacwo ah dadka muslimiintana ay lasoo qaybsadeen nolosha ay ku nool yihiin sidoo kale culimada ayaa dardaarano iyo talooyin u jeediyey dadka muslimiinta ee xilligan dareemaya kuleelaha xilliga roob la-aanta ah oo ka jira guud ahaanba gobolada dalka soomaaliya aniga iyo sheekh cumar xayaakallah iyo dictor xanafi cabdisheekh ayaan isla soconnay wilaayada gedo caasimadeeda ceel cadde madaxdii muxaafadada ceel cadde ayaan wada fadhiisannay oo aan wada hadal samaynay shaqooyin aan kala qaadannay waxaan ka qayb galnay iftitaax furid dowro litasiixi lqur'aan lilmucallimiin ayaan ka qayb galnay oo laga furayay degmada ceel cadde habeenooyadii jimcihii waxaan qabannay nadwo aniga iyo labadii walaal ila socday shuyuuqdii saddex mowduuc kala duwan ayaan uga hadalnay sida nuqabada ee degmada ceel cadde waxaan la kulannay madaxda wilaayadda gobolka yacni gedo ayaan ayagana gaar ahaan ula kulannay waxaan kelimaad u jeedinay haddee kulayl wuu jira sida culammadu ay sheegeen waddankaoo dhan buu ka jiraa ilaaha naga bixiyo waxyaalaha marka dadka dee markaad la sheekaysata ay tilmaamayaan haddee baahi dacwo way jirtaa raxilaadka culummadu iyo siyaaraadka ay badiyaan oo dadka lasoo booqdo in lagu soo laalaabto oo midda kaleo dee ayadana muuqato maanta waxaa loo baahanya mar haddii kulayl uu jiro haddee tacaawun runtii waa loo baahanya ummaddu inay istacaawunto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa subxaanau watacaala ummaddu cadow iyo abaar ilaahay isuguma daro baryada ilaahay inaan badinno oo dadka maaragtay lidhaha ilaahay subxaana watacaala baryadiisa aan badina dee istikfaarta aan badina ilaahay uu noo naxariisan annagana aan isu naxariisanno dadkana himo badan bay lahaayeen ee culimmaduna inay isaga daba maraan oo in badan laysaga daba noqdo ee maktabka dacwada khayr allaha siiye juhdiga ka shaqaynahayay ee ilaahay jalla wacalaa madar ayaan warsanaynaa inuu na soo qaboojiyo oo dadkii warihii baa ka wada gurahaya oon badan baa jira ilaahay jalla wacalaa kulaalka qabow ha noogu bedelo jilaalkana aaran iyo barwaaqa alle ha noogu bedelo cirkana ilaahay barakaadkiisa ha noo furo iyo raxmaadkiisa isagaana na quudin kare ilaahay cadow ha naga kaafiyo munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday baratay qayb ka mid ah cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada hiiraan sida uu ku soo waramayo yaasir maxmed
munaasabadan oo ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday gabdha ah oo dhammaystay barashada cilmiga caafimaadka ayaa waxay ka dhacday xarunta iskuulka alfajri oo ah iskuul hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna yaala deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne munaasabadan waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan iyo mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan waxaana ugu horrayntii mid ka mid ah macallimiinta iskuulka alfajri ka warbixiyey iskuulka iyo waxbarashada uu bixiyo ka warbixinta iskuulka kooraska caafimaadka ee haddii aan ka warbixiyo kooraska caafimaadka ee waxaa la furay kowdii bishii labay tobanaad laba kun labaatan iyo afar ayaa la furay macadkaana waxaa la yidhahdaa alfajri healthy institute ayaa la yidhahdaa xilligaas ayaa la furay wuxuu u socoyey muddo hal sano ah ardadii ka qalin jibida waa kuwan haddana hor fadhiyo waxaan rajaynaynaa intaan inka badan inay imaan doonaan ay ka aflixi doonaan annagana waxaan ku aanweynaa inaanu dadaalkayna sii labalaabno xagga macallimiin ahaan iyo wixii ka dhiman qaar ka mid ah ardayda dhammaystay barashada caafimaadka ee iskuulka alfajri ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda barashada caafimaadka
waa maxay gargaarka degdegaha fastaid waa gargaarka ugu horreeya ee la siiyo qof dhaawacmay inta aan la geyn xarun caafimaad ka hor sida dhaawaca hafashada iyo wixii la mid ah waa maxay shoog shoog waa xaalad nololeed khatar ah taasoo sii kordha mar walba oo hoos u dhaco cadaadiska dhiigga waxaad sheegtaa afar ka mid a calaamadaha nolosha calaamadaha nolosha way farabadanyihiin laakiin waxaa ugu muhiimsan afar qaybood oo kale ah heerkulka jirka neebsasho garaaca wadnaha cadaadiska dhiiga waa maxay dhahydration dhihydration ama fuuqbax fuuqbax waa marka uu qofka lumiyo dheecaan iyo biyo uu jirkiisa u baahnaa waa maxay unug unug waa qaybta ugu yar ama salka u ah qaabka ama dhismaha iyo shaqada noolaha sheeg shaqada uu qabto habdhiska dhiig wareega jaardifaskular waa habdhiska gaarsiiyo ogsijiinta nafaqada dhiigga jirka waa maxay naarsin naarsin ama kalkaaliye waa qof kastoo helo aqoon caafimaad muddo laba sano ah kalkaaliyaha waa kan ugu dhow bukaanka ee u dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka waa maxay nutrition nutrition waa cilmi la xiriiro cuntada iyo xiriirka ay la leedahay caafimaadka waxayna door muhiima ku leedahay koritaanka jirka sheeg saddex ka mid ah ilaha laga helo borotiinka ilaha laga helo borotiinka waxaa ka mid ah ukunta malayga caanaha
imise ayuu u qaybsamaa habdhiska kaadimareynka habdhiska kaadimareynka waxa uu ka kooban yahay shan qaybood oo kale ah waxaa ugu horeeya kidneys oo ah labada keli iyo uretars oo ah labada tubo ama lisayaasha balaadhar oo ah kaadi haysta iyo urethara oo ah tubada kaadida dibadda u soo saarto iyo balaad vesalis oo ah xididada dhiigga iyo aniyo nerfos neerfayaasha waa maxay inflammation inflammation waa dhibaatada jirka ku dhacda falgal uuna sameeyo jirka jawaabta ka soo baxdo waa maxay hebatitis hebatitis waa cudur degdeg ah oo ku dhaca beerka waa maxay antinatal care waa xanaanada caafimaad ee loo sameeyo hooyada uurka leh intiisa dhalin ka hor waa maxay postnatal care waa xanaano loo sameeyo hooyada markay dhasho kadib waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka booco oo iyaguna dhankooda goobta ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarashada ee iskuulka alfajri iyagoona si gaar ah ula dardaarmay ardayda la guddoonsiiyey shahaadada ee dhammaystay barashada caafimaadka aniga oo ku hadlaayo afka waalidiinta aad ayaan maaragtay waxaan marka koowaad mahadinaya allah subxaanau wa tacaala waan u mahadnaqayaa nicmooyinkiisa faraha badan oo allah subxaana wa tacaala nicmo kasta asagaa bixiyo nicmooyinkii waa lana siiyey oon uga mahadnaqaya waxaa ka mid ah xafladda halkaanaan u fadhina maanta oo aad u qiimo badan oo aad u faa'iido badan oo ilmaheennii ma arkaysaa maanta qaar ka mida ay noo barteen cilmiga caafimaadka runtii aad ayaan usoo dhowaynaynaa waan ku faraxnay bandhiga maaragtay ay sameeyeen oon maqalnayna maaragtay wuxuuna tusinayaa ama u maaragtay aan ka fahmaynaa in ilmaheenni wax noo barteen maasha allah alxamdulilaahi nicmadaas ilahay baa subxaana watacaala iska leh ardada isxilqaamtay inay wax bartaan ee ummadda wax anfacaayo oo cilmi ah ay bartaan ee waa la ogyahay caafimaadka markii ay deegaanadan wax ka xanuunsadaan in loo qaadi jiray magaalooyin iyo meelo kale hadda falilaahi alxamdu waxaan leenahay waa guul iyo horumar ee ardadaasi maaragtay ahay gaareen waxaan kale ugu mahad celinaynaa macalimiintii juhdiga ku bixiday ayaan ugu mahad celinaynaa waa nicmo ilaahayna siiyey oo noo soo korortay waa waxaan kaloo alle ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala amniga uuna siiyey ee intaas la haystay ardadu wax baranayeen ee wax nusqaamo aysan ka gelin waxaanu leeyahay marka walaalayaal aqoonla-aantu mar walba waa mugdi aqoontuna waa nuur ilmaha waxa la barto
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada hiiraan ayaa ku tillaabsaday horumar muuqda oo ku aadan dhanka waxbarashada isagoona iskuulle ka hirgeliyey deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan deegaanada wabxo iyo diri ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey deegaanadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka marwaan maxmed يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمعت أفكاره وشبابنا الغالي سمعت أفكاره tani waa xalqadeenii saddexaad oo warbixinada aan ku soo gudbinayno xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taas oo la magac baxday xamlatul intisaaraad liahli tadxiyaata waxaan xalqadeennan uga hadli doonnaa howlihii dacwiga ee maktabka dacwada ka fuliyey deegaanka dirri iyo sidoo kale degmada webxo deegaanada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamlada dacwiga ka fuliyey waxaa ka mid ah deegaanka dirri oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada ah kaasoo in ka badan shan iyo toban sano ay bulshadiisa hoos aarsanayso shareecada islaamka markii uu gaaray wafdiga dacwada waxaa halkaasi muddo maalmaha ka socday duruusta xana ah iyo muxaadaraad ay jeedinayeen culimaaudiin ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya bulshada dirri oo markii horeba sii ogaa inay soo gaarayaan wafdiga maktabka dacwada ayaa si hufan u soo dhoweeyey culimmada iyagoo maamuusay islamarkaana ka faa'iidaystay acmaasha khayriga ah ay ula yimaadeen wuxuuna maalmaha ay xamladu ka socotay deegaanku ahaa mid ka duwan sidii hore uma aysan kala harin rag iyo dumar intaba inay wax ka kororsadaan ducaadda waa kuwan qaar ka mid ah oo sharaxaya duruusta kala duwan ee in muddo ah halkaasi uga socday iyagoo duco hawada u mariyey culimmada
waxaana soo gaaray culummo ka socota xarakatulmujaahidiin jasaahumullahu khayran gaar ahaan maktabka dacwada xarakada nooga socota waxaa naloo akhriyey duruusul mucalimiin culummada na soo gaarsiiyey khayrkaas iyo nicmadaas waan uga mahad celinaynaa jasaahumullahu khayran waana ka faa'iidna faa'iida aad iyo aad u badan iyo dardaaranada iyo wanaagga iyo waxaa naloo keenay jasaahumullahu khayran wayna mahadsanyi waxaa eeanta noo yimiday wadaadada islaamka culummada maktabka dacwada allah subxaana watacaala ajra ka siiyo dowlad aan ka qaadanay dowladaas ee ku saabsaneed bayca lambar koow waxaa waye shuruudulbayac anwaaculbayac arkaanulbayac kasbulxalaal albuyuuc almuxarama aad ayaan uga faa'iidaysanay dowladaas ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaala aad waxaan ugu mahad celinaynaa culummadana soo booqatay ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisana soo gaarsiisay ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisana xusiisisay wax badan nagu booriyey alla ka cabsa iyo wax badan aaday u mahadsan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala hay miisaamka xasanaadka u saaro wax badanna waxaan ka codsa lahayn insaanoo kale noola baraarujiyo culummada mashaaqida noo timid oo meel dheer nooga timid oo maaragtay weftiga noogu timid yaa mahadsan mahad ka gaartaan leeyahay ilaahay maaragtay ha barakeeyo aad bay noo ammaaneen amaantaas ilahi naga soo bixiyo wacdigayna wacdiyeen iyo waxay noo tareen ilahay maarata naga soo bixiyo wax badanna maarata ka faa'iidnay waxaa mahadsan raggii maaragtay ka qayb galay dowladdaas macallimaanta ganacsatada odayaasha iyo gabdhahaba kulli waa u mahad celaynaa mar kale iyo nolol wanaagsan iyo weri kale allah idinku keeno ma maarata wax badan baa idinka faa'iidanay guddiga maktabka dacwada oo weli wata howlahoodii baraarujinta bulshada iyo gaarsiinta dacwada islaamka ayaa u sii gudbay degmada webxo ee wilaayada galgaduuda webxo waa degmo ku dhowaad muddo labaatan sano laga joogo ay ku hardameen islaamka iyo mushrikiinta iyadoo weli ay ku yaalaan astaamo muujinaya sida muslimiintu halkaasi ugu guulaysteen cadowgii islaamka sidoo kale degmadan ayaa ah mid leh taariikh ka duwan magaalooyinka kale waxaana gudaheeda ku aasan shahaado naftooda u horay sidii ay u noqon lahayd meel lagu maamulo shareecada raxmaanka reer wabxo waxaan leeyahay
جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين وسيد ولالك هذا الشيء تاريخ دار دير لباتن سنة مركا كدو halkan waa lagu hardamayay dad badan oo muslimiin ah, ahlu tawxiida ayaa ku shahiiday ilaahay diintiisa loo dilay dad badan oo ahlu shirki ahoo ahlu kufri ahoo gaalo ah oo shahaada la dirir ahoo shareeca la dirir ah oo dulmi iyo gardarra u dheer tahay baa halkan lagu laayay abaalkooda laga waraabiyey laakiin labadaas ma sinno sida nabigeen uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam laa sawaa qatlaana fi ljanna wa qatlaakum fi nnaari marka taariikhdaa dheer waxay ka markhaati kacaysaa sida hadda walaalku uu sheegahayay reerkan taariikhta inay ka galeen meeshii ay ka galeen cows iyo khasraj asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi walaalihi wasaxbihi wasalam ku dhowaad isbuuc waxaa halkaasi si toos ah uga socday xamlada dacwiga ah ee maktabka dacwada masaajidda iyo maraakista ayay si toos ah uga socdeen xalqaadka cilmiga oo ay qaadanayeen macallimiinta ganacsatada haweenka iyo dhammaan bulshada wabxo waa kuwan iyo waa cabiraya dareenkooda ku aadan ducaadda culimmada ah ee soo gaaray waxaan soo qaadanay walaalaha ee inoo keeneen dowro socotay saddex maalmood nuxurkeedana uu ahaa laba rasaalo waaweyn oo aadna muhiim u ah rasaalada koowaad waxay ahayd rasaalo ka hadlaysay n farbarka oo la yidhaahdo daliilu daalib ilaa sagaal mowduuc oo muhiim ah sagaal baab oo kale ayay ka hadashay waxaan kala qaadanay iyadana rasaalo kale oo iyadana la yidhahdo qawaacidul arbaca ka hadlaysay dimuquraadiya iyo waxay tahay iyo calmaaniyiinta caalamka hadda joogta rasaaladaas aad bay muhiim u tahay waa rasaalo kooban haddana fawaa'id badan leh wax badan baan ka faa'iidaysanay ilaahay subxaana wa tacaala walaalihii khayrkan iyo noo keenay ajar badan iyo xasanaad badan allah ka siiyo n waan soo dhaweynaynaa doorooyinka noocan ah in welibana lagu soo celcelsho oo n na la horumariyo culumo shawafti ah oo ka socoto maktabu dacwa noo waday cashiraad musalsalo isla xiriira aadna u qiimo badan qalbigaynuna oo u qabiyey baahi weyn waxaa ka mid ahay safxaadka gabdhihii wanwanaagsanaaya saxaabiyaadka ahay ee naga horeeyey diinta islaamka xawhetayday nagu hor caalimaadka ahay cilmigoodii barashadooda kudayashadoodii waxaa kama sifaatul mar'atu lmuslima gabadha muslimada tilmaamaha iyo sifaadka ay leedahay kuna leeda islaamnimadu ay amartay oo xawhta ilaahay uu si uu u sharciyo ay leedahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh bacdallaahi waxaanu mahad celinayaa culummada na soo booqatay xarakatul shabaab almujaahidiin muxaadarooyinka qiimaha iyo khaayaha badan ay noo soo jeediyeenna allah nagu anfaco iyaguna way ku mahadsan yihiin socodka ay noo soo galeen iyo masaafada dheeray soo mareen annagana kuwii qaato ku camal fala allah naga dhigo cilmi waxaan u malaynaa degmadan muddo badan ayuu cilmi dhegaysanaysay dadka ku nool kolbana waxna way qaateen waxna uun waa weli u dhiman yahay ilaahay subxaanahu watacaala markaa aakhirkeenna ha ka dhigo kuwii sunnada nabiga iyo kitaabka ilaahay ku dhega safarkii maktabka dacwada ee ubuxo halkaasi ayuu ku soo dhammaaday xalqadeennii saddexaad ee aan uga hadalnay xamlatul intisaaraat liahli tadxiyaat waa naga intaa waa inoo xalqada afaraad oo aan ku soo qaadan doono deegaano kale oo ka tirsan wilaayada galgaduuda mahadsanid marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga alandalusi xilgan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu